alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah ama bacd waxaan kusoo jirnay kitaabkii alusuul sita oo aan sharax kooban ka bixinaynay annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh cabdirasaaq alcabaad albadr waxaan maraynay asalkii afaraad alaslu araabic bayaanu alcilmi waalculamaai walfiqhi walfuqahaai wa bayaani man tashabaha bihim waleysa minhum asalka afaraad wuxuu ku saabsan yahay in la caddeeyo waxa la yiraahdo cilmi iyo culamo iyo fiqhi iyo fuqaho yani yaa faqiiha yaase caalima fiqhigu muxuu yahay cilmigu muxuu yahay dhab ahaan caddayn la caddaynayo waa asalkaasi iyo wa bayaani man tashabah bihim iyo caddayn la caddaynaayo dadka isu ekeysiiyey culummada iyo fuqahada waleysa minhum oo aan ka mid ahayna waqad bayana allahu tacaala hada alasla alla waa uu caddeeyey asalkan asalkan afaraad oo shiikhu uu ku yiri waa wax culammada iyo ku saabsan iyo fiqiga iyo fuqahada alla wuxuu ku caddeeyey fi awali suurati albaqara baqara bilowgeeda meelaha uga horeeya min qowlihi laga soo bilaabo yaa bani israa'iil adkuruu nicmatii alatii ancamtu calaykum reer bani israa'iilow waxaa laga wadaa awlaad yacquub waaye israa'iil yacquuba yacquuba israa'iil la dhihi jiray awlaaddii yacquubay udkuruu xasuusta nicmatii alatii ancamtu calaykum nicmadii aan idinku nicmeeyey xasuusta waa aayadda afaraad afartanaad ee suuratu lbaqara ilaa qowlihii laga soo gaaro qabla dikri ibraahiima yani qisadii nebi ibraahim intaysan bilaaban calayhi salaam yaa bani israa'iiladii kale waa aayadda boqol iyo laba iyo labaatanaad alaaya marka waxaa aada looga sheekeeyey nimankan xaaladooda iyo inay dad hawadooda raacay yihiin nimankan maaragtay reer banu israa'iil oo mararka qaarkoodna de ay nasaaradu ay soo galaan waa kuwa maaragtay yiri ilaahay wuxuu samaystaba walad buu samaystay ayadahan hadda uu shiikhu ishaare bay ku jirtaa waxay leeyihin annaga keliya hanuunsan qofkan na soo raacin waa dhunsan yahay tilka amaaniyuhum ya waa sida iska jecelyihin ayagu marka ay leeyihiin qofaan annaga ahayn aakhiro badbaadi maayo alla wuxuu yiri taasi waa waxay iska jecel yihiin iyagu qul haatuu burhaanakum xujadiina keena la yidhi in kuntum saadiqiin marka macnaha aayaddu waxay ahayd waqaaluu lan yadkhula aljannata ilaa man kaana yahuudan aw nasaara qof aan yahuud ahayn ama nasaaro ahayn janno geli maayo ay yidhaahdeen markaas alla wuxuu yidhi tilka amaaniyuhum waa marka yididiilo beena iyo waxay iyagu iska jeclaadeen waay ee waxaad tirahdaa xujadiina keena haddaad run sheegaysaan qofkii muslim noqda oo alla wejigiisa u hogaamiya isagoo maaragta wanaag samaynaya kaas ajarkiis waa uu leeyahay iyaga laftooduna wax isuma ogola alla wuxuu sheegay yahuuddu inay leeyihiin nasaaradu waxba kuma taagna nasaaraduna waxay leeyihiin yahuud waxba kuma taagna ayagoo kulligoodna kitaabkii wada akrinaya yani towrada injiil waa akrinayaan inkastoo yahuudda injiil aysan rumaysnayn laakiin mid walbaba alaqal kitaabkiisu akrinaya inkastoo nasaaradu ay maaragtay towradii injiil akhriso marka ala kulli hal waxyaabaha waxaa laga sheega waxaa ka mid a in maaragtay yuhuuddu ay malaa'igta qaarkood iska naceen oo malaku jibriil oo kale ay nacbaayeen oo leeyihin waa cadowgeenni waxaa la sheegay inay sixir raaceen waxaa la sheegay in maarata ay yidhaahdeen naartuna taaban mayso ilaa maalmo kooban moogiye saasay yuhuudda yidhaahdeen maalmihii aan dibiga caabudnay marka madax adeeg fara badan baa lagu sheegay markii baqarada maaragtay qala la yiri say u taallaa si midabkeedu suu yahay waxaasay weydiiyeen markii ilaahay cunto fiican uu siiyey mani iyo salwaa la siiyey waxay yidhahdeen maya hal cunto ku sabri mayno ee wax dhulka ka soo baxa aan wax ka helno waxyaabihii ugu horreeye la sheegay waxaa ka mid ahaa waxaa la yidhi dadka ma wanaag baad faraysaan idinkuna naftiina waa halmaamaysaan idinkoo kitaabka akhrinaya marka qisada iyaga iyo maaragtay nabiyullaahi muusa soo dhex martay baa aada looga sheekeeyey iyo madaxadeygoodii iyo inay ambiyada qaarkoodba ay maaragtay dileen iyo dadka wanaagga fara niman marka waxay ahaayeen aada macnaha hawadooda u raaca intaan nabiyullahi maxamed la soo saarin waxay dhihi jireen marka lasoo saaro intaan raacno yaan maaragtay ansaaray waa awsi khasraj moogta yaan idinka adkaan doonaa bay dhihi jireen markii nabiyullahi maxamed lasoo saarana way inkireen waa dafireen tacasub darteed muxuu annaga nooga dhalan waayey leeyihin marka ma ahayn niman cilmiga ku toosan ma ahayn niman maaragtay akhlaaq culamo leh ma aanay ahayn niman waxay ahaayeen hawadooda raaca marka ayadahaasaa ka sheekeeyey oo alla uu marka asalkan uu ku caddeeyey wax cilmi la yiraahdo wax fiqi la yiraahdo wayaziiduhu wuduuxan waxaa yacni caddayn usii kordhinaya maa saraxat bihi sunnatu waxa sunnadu ay maaragtay caddaysay fi hada arrinkaas ku saabsan oo min alkalaami alkathiiri ah hadal badan ah alwaadixi ee cad lilcaamiyi albaliid qofkii aan wax baranin ee weliba maaragtay aan aada u maskax furnayn xataa kaasna waa fahmaa xataa uma saara haada kan marku wuxuu noqday cilmigii dhabta ahaa iyo culimmadii dhabta ahayd iyo fiqigii saxda ahaa iyo fuqahadii saxda ahayd aqrab alashyaai wax aada loola yaabo yyuu asalkan uu noqday wa saara alcilmu walfiqhu huwa albidac waaldalaalaat cilmigii fiqigu wuxuu noqday bidcooyin diinka lagu soo daraayo oo aan ka mid ahayn iyo baadi waxaan cilmi ku dhisnayn oon qur-aankii iyo xadiidkii rasuulka sal slam laga keenin yaa dadka cilmi looga dhigay waxaa la leeyahay qaar baa waxay leeyihiin xadathanii qalbii can rabbi qalbigayga aniga rabbigaygu iga warramay leeyihiin adinku kutubtaad wax ka qaadataan annaguna rabbi baan toos wax uga qaadanaa ay leeyihiin qaarkood waxay leeyihiin towxiidkii iyo iimaankii kuu saxmi maayo ilaa in maaragtay wax annagu aan isku soo toostoosinay oo aan caqligana ka keennay aad qaadata ma ogi kitaabkii sunnadiina ta'wiil baa lagu dhuftaa si maaragtay khaldan baa loo fasiraa waana dad ku taasuray oo ku saamoobay nimankii falsafada maaragtay ku dhaqmi jiray ee reer giriig ahaa marka cilmigii iyo fiqigii waxaa maaragtay laga dhigay bidac iyo dalaalaad wakhyaaru maa cindahum waxa ugu fiicanee dadka aan ka hadlaynaa ay haystaani waa labsu lxaqi bilbaatil in xaqii lagu dheeho baatilkii wa saara alcilmu aladii faradahu allahu tacala cala alkhalqi wamadaxahu laa yatafawahu bihi ila sindiiqun aw majnuun marka wuxuu noqday cilmiga alla dadku uu ku waajibiyey inay bartaan oo alla u ammaanay inaanu cilmigaas ku hadlaynin oo aanu ku dhawaaqaynin ilaa qof maaragtay diinka ka siibta moogiye oo munaafiqa ama qof waanan waa si ayagu leeyihiin cilmigii saxda ahaa qofkii ku hadla waxay leeyihin waa qof waanan saasay ka qabaan iyagu waa dhuunsan yahay waa mubtadic waxaasay leeyihiin wa saara man ankarahu wa caadaahu wuxuu noqday marka qofkii cilmigii saxda ahaa iyo fiqigii saxda ahaa inkira oo la colooba oo maaragtay kitaaba ka qora cilmigii saxda ahaa in laga digo dadka looga digo iyo towxiidkii saxda ahaa iyo maaragtay cilmigii tafsiirka ee ku dhisnaa fasiraadda xadiidka iyo aathaartii saxaabada iyo xadiidka rasuulka sala alla alay slam qofkii marka ka diga cilmigaas oo wax ka wax ka qora oo kitaaba ka qora ka digidda laga digaayo iyo inuu ka reebo dadka wanahyi canhu huwa alfaqiiha alcaalim kaasaa faqiihii wax fahmaayey ee caalimka ha noqday saasay macnaha iyagu u arkeen marka asalkan afaraad waa asal maaragtay aada u weyn dadkii marka xaqii baatilka kala sooci maayaan qof kastoo iska hadlay wax ka qaadanayaan allana wuxuu yidhi dadkii fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun dadkii maaragtay cilmiga u saaxiibka ah ee fiqiga ee diinka alla ka garanayay wax weydiiya haddaad adinku wax garanaynina markaas hadda qof walba iska hadla waxbaa laga qaadanaya taasina dadka way lumisaa waxaana xadiidku ku ansaxday in rasuulka sal slm uu yidhi wa inamaa akhaafu calaa ummatii alaimata almudiliina ummaddeeda waxaan uga baqayaa niman maaragtay madaxnimo cilmi sheegta oo dadka lumiya xadiidka abu daawud iyo tirmidi baa wariyay sheekh albanin waa saxiix buu yidhi marka yacni kuwaas maaragtay baadida madaxda ku ahi waa kuwa maaragtay labisan dharkii cilmiga iyo culummada dharkoodii qabaan laakiin ummadda waxay ku dhex faafinayaan bidcooyin iyo khuraafaad iyo waxaan asal diinka ku lahayn xaqii baatilkay isku daraan xaqii way qariyaan dadkay ka xijaabaan markaas ayaga sababtood waxaa dadkii ku faafa bidcooyin iyo khuraafaad dadkina waa ayagay malihii ku hagaajinayaan oo dad wanaagsan bay u arkaan waxay u arkaan inay diinka caddaynayaan marka kan culammada lagu sheegay baatilkii uu dadku u sheegayay wuxuu ku xoojiyaa xadiid loo tiirinayo rasuulka sal ly slm laakiin aan sax ahayn oo marat haduu rabo mawduuc ah ama aayad uu macnihii maaragtay ka bedelaayo oo uu si xun u ta'wiilinayo ama sheeko isagu iska alifaayo dad baa dadka u sheekeeya hadda oo sheekadaas diinka uga dhiga ama riyo uu arkay oo uu sheeganaayo ama tijaabo uu sheeganayo iyadan waxaas lasoo tijaabiyo waa la arkay buu leeyahy diinka ilaahay ma tijaabo ku dhisan yahay marka khuraafooyinkoodaas waxaasay ku faafiyaan marka hadalkooduna dadka waa uu ku socdaa sababtoo dadku aad wax u garan maayaan marka wadaadka kitaabka risaaladan yartaa qoray wuxuu asalkan u sheegay dadki inuu naseexeeyo oo u ardeeyo si loo garto fiqigii iyo fuqahadii fiqiga waxaa la yidhaahda iyo dadka fuqahada iyo cilmiga iyo culammadii marka cilmiga iyo fiqiga wax anfacaya waa midka alla uu dadka faray hadal kastoo laysaga hadlo iyo wax kastoo dadku macnaha caddeeyaan maaha fiqi maaha ee fiqiga alla u ammaanay waa midka maaragtay cilmiga sharciga waaye ee laga keenay kitaabka alle iyo sunadii rasuulka sal ly slm ibnuqayim wuxuu yidhi alcilmu qaala allahu qaala rasuuluhu qaala asaxaabatu hum awlulcirfaani ma alcilmu nasbaka lilkhilaafi safaahatan bayna alrasuuli wa bayna ra'yi fulaani cilmi waxaa la yidhaahdaa allaa yidhi waa inaad aayad keensato rasuulkii baa yidhi sala alla alay slam saxaabadii baa tiri sababtoo kitaabka iyo sunnada lafteeda waa in loo fahmaa sidii ay saxaabadu u fahmeen haddii kale diin kalead wadataa dad maaragtay dad khilaafsan saxaabadii la ogyahay inay saxaabadii khilaafsan yihiin aad tiraa diin baan ka qaadanaya oo ayagaa qur-aankii sunnada ii fasiraya marka waad lunsan tahay qur-aankii sunnadii lafteeda ma haysatid waa sheegataa tahay waxbaad iska sheeganaysaa marka cilmiga saxda waa maxay waa midka ku dhisan alle wuxuu yii rasuulku wuxuu yiri sal slam saxaabadii waxay yidhaahdeen kuwaasaa marka alle yaqaana oo diinkii yaqaana bal cilmu cilmigii ma aha nasbaka lilkhilaafi safaahatan inaad iska horkeen aad samayso oo ood bayna arasuuli wa bayna ra'yi fulaani rasuulkii maxamed sal ly slm ee waxyiga lala soo diray iyo nin ra'yigiis iyo maskaxdiis wax ka soo fulay inaad maaragtay isbarbar dhigto ma aha oo aad tiraahdo maaragtay ninkan baan warkiisa qaadanaya marka waa cilmigu in lagu fahmo sidii saxaabada ay u fahmeen iyo dadkii wanaagga ku raacay waana kaaskan la ammaanay waana midka ambiyada laga dhaxlay rasuulku wuxuu yiri sal sl man salaka ariiqan yatlubu fiihi cilman salaka allahu bihi ariiqan min turuqi iljanna qofkii ariiq mara uu cilmi ku raadinayo alla wuxuu marsiiyaa jid uu jannadii ku galo waxaa marka xadiidka ku jirtay waina fadla alcaalimi cala alcaabidi ka fadli lqamari leylat albadri cala saa'iri alkawaakibi ninka caalimkaah wax yaqaane diinka si fiican u fahamsan dheeraanta uu wax dheer yahay midka caabudaada iyo alla caabudka keliya maaragtay shaqadiisu ay tahay aan wax baranin waa sida dayaxa habeenka maaragtay afariy tobanaadka jooga uu uga maaragtay wanaagsan yahay xidigaha kaleo dhan wa ina alculamaaa warasatu alambiyaa buu yiri rasuulka sal slm culimmaduna ambiyada ayagaa dhaxlay wa ina alambiyaa lam yuwarisuu diinaaran walaa dirhama ambiyaduna lacag dadka ma dhaxal siinin warasuu lcilma wainamaa waratu lcilma cilmi bay dadkii dhaxal siiyeen oo laga qaatay faman akhadahu akhada bixadin waafir qofkii cilmigaa qabsadaa nasiib weyn buu helay xadiidka abu daawud iyo tirmidi baa wariyay ibnu maaja sheekh albanina wuxuu yiri waa xadiid xasan ligayrihi ah cilmigaasuna waa midka maaragtay rasuulka sal sl uu qiray dadkiisa inay dad khayrle ay yihiin oo wuxuu yiri rasuulka sal l slam man yuriid illahu bihi khayran yufaqihu fi diini qofkii alla khayr uu la doono wuxuu fahamsiiyaa diintii buu fahamsiiyaa bukhaari muslim baa wariya xadiidkaas wuxuu kaloo yiri rasuulka sal l slam khayrukum man tacalama alqur'aana wacallamah khayrukum man tacalama alqur'aana wacallamah waxaa idinkugu wanaagsan qofkii qur-aanka bartay dadkana sii bara macnaha xifdigii iyo fahamkii iyo wixii oo dhan baa soo gelaya marka axaadiista ku soo aroortay isku tirtirsiin laisku tirtirsiinayo cilmigii waxay ku saabsan tahay axaadiistaasi cilmigii sharcigaah bay ka hadlaysaa fiqigana waxaa laga wadaa waa midka kitaabka iyo sunnada lagala soo baxo sidii saxaabadu iyo salafku u fahmeenna loo fahmo kaasaa fiqi la yidhaahdaa fiqigaas marka qaarkood wuxuu noqon karaa caqiidadii iyo usuuludiinkii marka qaarkood muxuu noqon karaa axkaamtii iyo furuucdii oo masaa-ishii maaragtay cibaadaadkii mucaamalaadkii ayuu noqon karaa kulli waa marka waa fiqi fidiin fiqi fidiin waa masalo waasica waa diintii o dhan oo la fahmo waa marka waxyaabaha ugu daran ee dadka lumiya waxaa ka mid a waxaa la yidhahda cilmulkalaamka cilmulkalaamku waa maxay waa wax marka lagu dhisaayo maaragtay muqadimaad caqli ayagoo ay ku sheegaan oo marar fara badan khilaafaya nusuustii khilaafa oo mantiqii maaragtay reer griigna lagu dhisaayo waxaa ka dhalanaya marka in diinta alla been laga sheego allana waxyaabaha uu naga xarima waxaa kamid a ugu waaweyn dembiyada wa an taquuluu cala allah ma laa taclamuuna inaad alla maaragtay ka tiraahdaan waxaada cilmi ulahaynina marka tilmaamihii alle iyo magacyadiisii iyo diinkiisii iyo si khalada uga hadlaya cilmigii marka towxiidka ee saxda ahaa way bedeleen cilmi kalaam wax la yirahday keeneen ibn abilciz markuu taxaawiyada uu sharxayo wuxuu yidhi fakayfa yuraamu alwusuulu ilaa cilmi alusuuli bigayri itibaaci maa jaaa bihi rasuulu sidee maaragtay loo dooni karaa ama loo dalbi karaa in la gaaro cilmigii asalka iyadoon la raacin wx rasuulka sal ly slam uu la yimid marka usuushii saxiixahayd caqiidadii wanaagsaneed gaari maysid ilaa inaad rasuulka alla sal sl wax ka qaadatid moogii sidoo kale cibaadad sax ma caabudi kartid alle ilaa inaad rasuulka sal sl wax ka qaadatid moogii dariiq marka alle ku gaarsiinaya ma jiro dariiqyada dhan waa wada xiran yihiin ilaa dariiqi rasuulka sal sl in la maro moogii qofku marka hanuun iyo xaq inuu gaaro iyo cilmi naafica oo saxa iyo hadal lagu hadlo iyo camal saalixa oo wanaagsan qofku ma gaari karo ilaa inuu rasuulkii raaca ma ogi allana wuxuu ka dhigay rasuulka sala alla alay slam mid maarata annaga qudwo noo ah oo aan ku dayanno xagga caqiidada iyo cibaadada iyo camalka iyo wax walbaba laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llah alyowma alaakhir ya alla uu yiri rasuulka alle waxaa idinkugu sugan dayasho wanaagsan baa idinkugu sugan yay ugu sugan tahay waa qofkii maaragtay ka cabsanaya alle iyo yowm alaakhir ama rajaynaya allana wax badan xusa sheekh islaam wuxuu dhihi jiray man faaraqa daliila qofkii daliilka dhinac mara daliilkii waa kitaabkii sunadii qofkii dhinac mara dalla sabiila jidkii wuu ka lumaa walaa daliila ilaa maa jaaa bihi rasuulu sal ly slam daliilna ma jiro ilaa wixii rasuulku sal slam uu la yimid moogi marka dadka bani aadamka hadday hadlaan warkoodaa daliil u baahan ee warkoodu daliil maahan qofku warka uu ku hadlo wuxuu u baahan yahay wax maaragtay tusiya saxnimadiisa waana hadalkii allah iyo hadalkii rasuulka sala alla ly slam marka bani aadamkan iska hadlaya hadalkoodu xujuu u baahan yahay laakiin waxaa xujo iska ah sidiisa waa hadalkii allah iyo hadalkii rasuulka sala alla alay slam kaasaa xujo ah laakiin hadalka dadka kale xujo maaha ee xuja loo raadiyaa haddii marka kitaabkii sunno xujo looga helo waa alxamdulilaah haddii looga waayana waa lagu celiyaa imaam maalik waxaa laga weri inuu yidhi anigu waxaan ahay qof bani aadana waan gafaa mar marka qaarkoodna waan saxsamaa inamaa ana bashar mukhti wa usiib yuu yidhi fanduruu fii qowlii warkayga iska fiiriyuu yidhi fakulu maa waafaqa alkitaaba wsunata fakhuduu bihi wixii kitaabka iyo sunnada waafaqa qabsada wamaa lam yuwaafiq alkitaaba wsunata fatrukuuh wixii kitaabka iyo sunnada khilaafana faraha ka qaada buu yiri iclaamulwaqican buu kusoo naqliyey marka wadaadka risaaladan alifay wuxuu marka ishaaray in arrintan arrin maarata musiibo weyn ay tahay oo dadkii aanay kala soocaynin dadka xaqa ugu yeeraya iyo dadka baatilka ugu yeeraya bal dadka caamada qaarkood waxay jecel yihiin qofka ugu jawaaba waxa naftoodu ay jeceshahay oo naftooda waafaqsan marka wuxuu marka wuxuu marka dhex maraa dadkii buu dhex maraa oo markaasuu kanuu wax weydiinaa hadduu ka waayo wixii uu ka rabay waa ka tegaa mid kale u raadsanaa si uu uga helo wax waafaqsan wixii naftiisu jeclayd taasina aakhiro ku badbaadin mayso oo alla waa kuu jeedaa marka dadkii bidcada dadka ugu yeeraayey oo aan caqiido saxa u sheegaynin oo aan maaragtay diin daliil ku dhisan u sheegaynin yaa waxaa la leeyahy waa caalim faqiih a la leeyahy ninkii caalimkaayo toosnaa oo kitaabkii sunnadu ay xukumeenna oo wax kitaabkii sunnada ku jira ku dheganaana dadkaa lagu diraa marka saasaa wax isu bedeleen dad marka waxaa jira ahlu cilmiga isu ekaysiinaya oo laakiin ahlu cilmi aan ahayn dadkii bidcooyin ku faafinaya iyo baatil marka waxyaabaha caddaynaya marka asalkan waxaa kamid a buu yiri shiikhu waa sunnadii rasuulka sala allahu alay wasalam waxaana wax loo baahan yahay in mathalan la akhriyo kitaabkii jaamicu bayaan alcilmi wafadlihi oo kale oo ibn cabdilbari uu iska lahaa axaadiid iyo aathaar ama saxaabaha ka sugnaato ama maaragtay taabiciinta iyo taabici taabiciinka ha ka sugnaatee aad buu u uga buuxiyey kitaabkiisa si fiican buuna cilmiga u sharxay waxa cilmi uu yahay yani fadligii cilmiga iyo calaamaadkii maaragtay dadka ahlu cilmiga lagu yaqaanay tilmaamahoodii yuu ka waramay oo isagoo axaadiis soo dalisanay in culamahu aad cilmiga u yaqaan buu ahaa marka waxyiga alleh iyo axaadiistii rasulka sal sl yaa lagu caddeeyey cilmigu wuxuu yahay saxda yaa iyo maarata culummadu wax ay yihiin oo xataa qofka caamiga ah aan waxbaranin uu fahmaayo marka dadkii cilmigii saxda ahaa bidca iyo dalaal uu noqday agtooda sunnooyinkii baa la inkiraaya markaasa sunnadii lafteed waxaa leey waa bidco caqiidadii saxdahay baa la inkiraaya markaasa waxaa leey waa baadi cibaadaadkii ka sugnaaday rasuulka sal slam ayaa la diidaya markaasaa la leeya waa baatil marka cilmigii saxda aha iyo fiqigii saxda ahaa yaa waxaa lagu tilmaamayaa inuu bidco iyo dalaal uu yahay cilmigiina muxuu noqday ayaga agtooda bidcooyinkan ay iyagu ku dhaqmaayaan waxa ugu fiican ay haystaanna wuxuu leeyahay shiikhu waxa ugu fiican ay haystaanna waa inay xaqii baatilkii ay isku daraan sababtoo ah dadku hadday baatil cad ku sugan yihiin lagu dagmi maayo lagu sirmi maayo laakiin waxaa loogu sirmaa waa xaqa iyo baatilka ay isku dhex daraayaan markaasaa lagu kadsoomaa qofkii marka cilmiga saxda ahaa sheega waxaa laleeyahy waa waalanyaha laleeyahay ama maaragtay waa qof aan diin haysan baa laleeyahay waxayna ka shabahaan dhinacaas ay uga daydeen aad moodaa kuwii nabiga rasuulka sal alla alay wasalam ku tilmaamay inuu saaxir yahay oo falalow ah iyo kaahin iyo mid waalan iyo mid iska been abuuranaya waxaas rasuulka ku caayi jireen sala alla alay slam qofkii marka cilmigii saxda ahaa inkirana waxaa laleeyahy war faqiihii cilmiga lahaa waa kana ahaa laleeyahy cilmigii saxdaa kii inkirsana diidana kasoo horjeeday yaa faqiih lagu sheegaa iyo caalim lagu sheegaa wixii marka waa waa laysku cagsiyey waxaad arkaysaa kutub hadda la alifayo oo sunnadii rasuulka sal slam lagu radinayo oo bidcooyinka kor loogu qaadayo markaasaa lagu sheegaa dadkaas inay culamo yihiin fuqaha yihiin mararka qaarkoodna waxaa laleeyahy mufakiriin waa laleeyahy waa dad fekera ayaa lagu leeyahy imaam xataa in la yaraa dhici karta qof daalli oo dhunsan oo dadkii bidco ugu yeeraya ayaa waxaa dhici karta in la yirahdo imaam imaam macnaheedu waa max waa qudwo marka qofaan sunnadii rasuulka sal slam ku taagnayn miyaa qudwo noqon kara kaas marka ay qudwada imaamka ku sheegayaan khuraafo unbuu marka dadka ku faafiyaa in qubuurtii marka qalbiga lagu dhajiyo rasuulka sal l slam lagu been abuurto axaadiis been laga wariyo axaadiis daciifa dadki lagu dhex faafiyo ama aayaadkii laga leexiyo macnaheedii saxda ahaa ama qisooyin dadki looga sheekeeyo iyo riyooyin wax la arkay kitaabka ninka u alifay wax noocaasoo kale uu ku dhisan yahay axaadiistii saxda ahayd sheegi maayo xadiiskii bukhaari iyo muslim ay weriyeen lacnatullahi cala alyahuudi waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaahim masaajid yani lacnada alleh iyo naxariista alloo laga fogaado yahuud iyo nasaaro dushooda ha ahaato ambiyadooda qubuurtoodiiba waxay ka samaysteen masaajid axaadiista noocaasoo kalea keeni maayo sheegi maayo ama aayadihii buu wax ka bedelayaa ama axaadiis maarata mawduuca buu keenaya iyo sheekooyin iyo marka kuwa noocaasoo kalea in layska ilaaliyo yaa waajiba oo shubhooyinkooda iyo dhagaha aan loo dhigin ibnu siriin iyo culimo kale waxay yidhaahdeen ina hada alcilma diinun fanduruu canman taakhuduuna diinakum cilmigani waa diin ee iska fiiriya oo iska hubiya qofka aad diinka ka qaadanaysaan dad baa maanta waxay leeyihiin man ictiqada fii xajarin nafacahu qofkii dhagax iska ictiqaadiya oo wanaag ku maleeya inuu anfacayo iska maleeya uu iska anfacaa bay leeyihin wax noocaasoo kale dadka diin looga dhigaya waa nasiib daro marka dadka noocaasoo kale fuqaha maaha culamana maaha yaan lagu dagmin yani marka diinkiinnii idinka luminin marka mualifku wuxuu asalkan u sheegay waa naseexo uu u naseexaynayo muslimiintii si aan arrinku isaga dheeh gelin gaar ahaan dadka caamada ahaa iyo dadka maarata cilmiga ku cusub oo ay u gartaan xaqiiqadii dhabta ahayd oo aan been loo sheegin marka nimanka noocaasoo kalena shubhooyinkooda ina dhagaysta maaha waa dad la hubo oo inay maarata kitaabkii sunnadii ku socdaan in wax laga qaato laakiin qofkaad aragto dadka ahlu sunnadaha inuu necab yahay inuu maaragtay salafkii kasoo horjeedo qofka noocaasoo kale ah caqiida saxa agtiisa ka heli maysid cilmi saxa iyo maaragtay furuucdii iyo fiqigii saxda aan agtiisa ka heli maysid sababtoo ah waa qof hawa raaca qofkaasi yaan lagu dagmin marka wabilaahi towfiiq